horumarka soomaaliya ay ka samaysay dib u soo noolaynta waxbarashada siiba tangaarka waxaa barbar socday walaac iyo cabsi laga qabo dhinacyada manhajka tayada iyo agabyada kale muhiimka u ah in adeeg waxbarasho oo dhammaystiran bulshada loo fidiyo manhajka waa barnaamij habaysan oo loogu talagala in lagu cayimo siyaasadda waxbarashada waxaa ardayda loo dhigayo ujeeddada laga leeyahay iyo qabab la socda oo lagu hubinayo in ujeedkii laga lahaa laga gaarayay in kale waxaa haatan soomaaliya ka jira manhajyo kala duwan oo qaarkood luqado kala duwan lagu bixiyo manhajyadaasi ayaa intooda badan ah kuwo ajaanib ah oo dadka qaar ay aaminsan yihiin inaysan ka tarjumayn siyaasad waxbarasho oo qaran leeyahay maxamed cabdulqaadir nuur waa agaasimaha guud agaasinka waxbarashada ee wasaaradda adeega bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya wax aad u dhib badan waa in madankii laga dhigo manaahij fara badan lakin haddana hadda wixii waxbaa lagu soo badbaadiyey waxbaa lagu bartay lakin akhiiran waa u baahan tahay in wixii laisku keeno la mideeyo oo bal ummadii hal meel lawada marsiiyo ama laisku soo dhawa aad laisugu soo dhaweeyo taas marka tan keento waayo hadda inaad maaragtay samayno manhaj hore kama samayn karno manhaj oo dhamaystiran oo wixiisidan wada qaba hal mar ama bili laba bili kuma samayn karno iyo sanad manhajyo laga soo minguuriya dalalka carabta qaar dalalka deriska iyo kuwo kale ayaa dugsiyada kala qaateen dalka qaybihiisa kala duwan mararka qaar hay-adaha maalgelinaya mashaariicda waxbarashada ayaa manhajyo u keena dugsiyada maamul goboleedka puntland waxa uu ka mid yahay goobaha ay manhajyadaasi badan ka jireen maxamed cali faarax waa kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka puntland shantii sano lasoo dhaafay waxaa la sameeyey mideynta manaahijta kala duwan ee ka shaqeeya puntland waxaa laga bilaabay manahijka dugsiyada sare dugsiyada dhexe muxuu ahaa manahijka dugsiyada waxbarashada dadban dhammaan waxaa laga sameeyey barnaamij muhiim ah oo shantii sano ugu dambeysay manahijtu waxay ahan wax midaysan imtixaanka ugu dambeeya ee form fourka iyo grade eightkana waxaa lagu qaadaa qaab centralize ah oo maaragtay muxuaha dalka o dhan halka uu wada galo oo uu ka shaqeeyo waa taqaanaa dalkani waxa uu burbursanaa labaatan iyo saddex sano u burbursanaa iyo in ka badan waxaa lumay waxyaabihii dhexe oo dhan baa lumay sida waxbarashadii caafimaadkii arrimihii bulshadii oo dhan baa dhex meesha ka baxay laakiin shantii sano hadda ugu dambeysay waxaa la isku dayey in manhajku uu noqdo mid mid ah oo aan ahayn dadkuna waxay baranayeen dugsiyo kala duwan oo manhajkooda uu ku baxo masaari yaman muxuu ahaa sudan dhammaan sacuudi marka qolaba dhinac bay la haysatay kuwa kenyaati bay la haysteen marka dawladdu waxa ay xooga saartay in manahijta la mideeyo manhajkii soomaaliyana dib loo soo nooleeyo waxaa laga shaqeeyay sidii lagu mideyn lahaa manhajkaas iyadoo laga wada qayb qaadanaya dhammaan waxaana lagu guulaystay manhajkaas inuu meel maro oo uu noqdo manhaj maaragtay dadka reer puntland ay leeyihiin laakiin somalilan ayaa iyadu gebi ahaanba qabtaa inaanay wax saameyna ku lahayn manhajyada ka jira qaybaha kale soomaaliya waxaa arrintaasi sharaxaya qadar axmed diiriye agaasimaha guud ee qaybta tacliinta sare wasaaradda waxbarashada ee somalilan somalilan de horta manhaj gaara bay u leedahay marka soomaaliya anagu ma garanayo manhajkeeda somaliland annagu waxaanu soo saarnay arday somalilan oo runtii maaragtay aqoontii iyo xirfadii iyo waayo aragnimadii iyo nooca maaragtay dadka aanu doonayna ah baanu soo saarna laakiin somaliya ma garan karayo wallahi de waxay lamatahay wadamada jaarka awoon ah iyo dee siday maaragtay u macaamilaan laakiin annaga waxaygu waa noo gaar manhajkaygaasaan anagu raacnaa hadduu secondary yahay iyo hadduu yahay primary labadaba kaasaan anagu raacnaa sidoo kale manhajka waxaanu siinaa dugsiyada gaarka loo leeyahay iyaguna way raacaan itixaankana way la galaan shahaadiga waxay la galaan wasaaradda waxbarashada xafiiska itixaanaadka ayaa isagana ay soo maraan waxaa jira iskuulo dadaal gaara sameeyo ama luuqada carabiga ama tarbiyada islaamiga ama waxyaabo gaaroo kale iyagoo dheeraada ku dara kuwa rivatka u badan anagu waxaanu eeganaa un inay manhajkii loogu talagalay qaranka somalilan inay raaceen ayaa muhiima wixii dheeraada u dhahayno ayagay dheeraadu yihiin si kastaba ha haatee shirweynihii waxbarashada soomaaliya looga hadlayay dhowaan muqdisho lagu qabtay waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa in mustaqbalka uu dalku yeesho manhaj mid ah oo ka tarjumaya siyaasadda waxbarasho ee qaranka haddaba goorma ayuu qorshahaasi meel mar noqon karaa waa kan mar kale maxamed cabdulqaadir nuur agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada ee wasaaradda adeega bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya hadda anaga manhajkii weli ma dejinin mana bilaabin sababto wuxuu ubaahan yahay gagarow culus manhaj marka la sameynayo dal loo sameynayo oo ilaa iyo muxuu ahaa ahdaaftiisii iyo bogagtiisii iyo kulli ku dhamaystiran loo sameynayo dhowr sana ay qaadanaysaa oo aada looga fikiro khubaro iyo wax kasta lasugu keeno kharash badan lagu bixiyo hadda maanaan bilaabin taas laakiin hadii la bilaabo markay noqotaba manhajkii hore soomaalida iska lahayd oo yiilay wuxuu noqon doonaa asaas in asaga wax lagu asaas laga dhigto oo asaga maaragtay laga bilaabo maxaa ka khaldan maxaa ka dhiman xaggeeya in laga asaas laga dhigto waxyaaba kalena markaas lagu soo daro sababtoo ah manhajkaas anaga aan sheegayno waxaa la dejiyey kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo lixdii marka maanta waxaa laga joogaa dhowr iyo labaatan sano intii uu socday shirkaasi looga hadlayay arrimaha horumarinta waxbarashada ayaa wasiirka adeega bulshada ee dowladda federaalk ee soomaaliya maryan qaasim waxay si weyn u bogaadisay dadaalka maamul goboleedka puntland ee horumarinta waxbarashada iyadoo intaasi ku dartay in tallaabada puntland ay qaaday ay tahay mid ku dayasho mudan haddaba muxuu noqon karaa doorka puntland ee samaynta manhaj heer qarana iyagoo adeegsanaya khibradda ay ka dhaxleen dib u soo nooleynta iyo horumarinta waxbarashada puntland labaatankii sano ee lasoo dhaafay mar kale maxamed cali faarax kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka puntland annaga kaalintayda waxay noqon doontaa habkii iyo brocesskii aan raacnay in aanu ku aanu aanu u bandhigno dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha bulshada manhajka hadda aan samaynay iyo qaabka u dhisan yahay iyo qaabkii kusoo hirgalay in lagala la sheergareeyo dukumentiyada hadda aan hayno manaahiishta iyo qaabka maarata ay ku hirgaleen iyadana inaan la sheergarayn dowladda federaalka iyo inaan khibradda iyada iyo aqoonta aan u leenahay barnaamijkaas aan soo bandhigno o u bandhigno soomaalida walaalaheena kaleeto inteeda kaleeto laakiin dhanka somalilan oo iyadu caddaysay inaanay qorshaha ugu jirin qayb inay ku yeeshaan manhaj loo samaynaya soomaaliya inteeda kale ayaa haddana waxaa dhanka kale jira qorshe kaa ka duwan safiya cawad xayd waa la taliyaha dhinaca farsamada ee wasaaradda waxbarashada dhanka arrimaha waxbarashada haweenka waxyaabaha israagsiga iigu jira waxaa kamid ah in curriculum review la sameeya curriculumka imika jira lagu gender sensitized laga dhigo oo lagu incorporate gareeyo mid laga dhigo mid safer garaynaya hablaha waxaa jira imika la wadaa oo hadda gacanta lagu hayaa curriculum road map oo gobolada oo dhan la tegayo marka waxaan ku rajo weynahay recommendationkan anigu sameeyey iyo boliciga wasaaradda waxbarashada markii horeba haatayeynta waxbarashada hablaha iyo curriculum road mapkan cusub ee inta la wadaa inay wax badan ka bedelaan systemkii hore ee waxbarashada ee jiray ee admoodasayno in balanceka ahaa si kastaba ha ahaatee waxaa dadaaladan socda dadka soomaaliyeed ka filayaan inay ka soo baxdo siyaasad tayasan oo manhaj waxbarasho ah kaas oo laga dheehan karo qodobada asaaska u ah manhajyada kala duwan sida ujeeddooyinka khibradda isku duwidda iyo qiyaasta in la gaarayo in kale hadafyadii laga lahaa